xildhibaan shariif xasan sheekh cali an waxaan aaminsanahay xilligan hadda waxa la dhisi karo oo suurtagalka inay saddex yihiin taas oo saddexda goboloo kale dowladaha igad iyo dowladda soomaaliyeed kulligooda ay itiraafeen saas darteed wakhtiga labada sano kumeelgaarkaa in hadda maanta uu saddex la dhisi karo aanan lix la dhisi karin baan aaminsanahay madax muu ka noqonaa muu rabaa aniga nin muwaadinaan ahay haddii aniga aan markaas uu ilaahay ii siiyana xaqan u leeyahay inaan madaxnimada raadsado in la doortaan rabaa aniga qorin wax kuma rabo handadaadna wax kuma rabo haddaan wax raban waxaan ku rabaa sanduuqan wax ku rabaa haddii sanduuqu ay dadkayga ii gartaan insha allah waxaan ku hogaamin doonaa si daacadnimo ah cadaalada sharaf ku jirto horumar lagu raadin ayaan ku hogaamin doonaa waxaan ugu baaqayaa walaalahay inay aad u tashadaan ay fikiraan sidii ay maamul iyo nabad iyo wadajir ay ku heli lahaayeen wixii maanta u suuragalayaan inay maanta suubsadaan wixii beri u suurtagalayana beri ay suubsadaan maamulkaas in la dhiirigeliyo si allaale sida lagu dhisi karo la dhiso shacabka soomaaliyeed oo gobolladan deganna waxaan ugu baaqa nabad walaalnimo wadajir gacmaha lashaysto dowlad la wada dhisto nin allaale ninkii nasiibkiisa noqodana si nabada inuu ku hogaamiyo sanduuq in loo dhigo qofkii la dooranaayo sanduuqaas qofkii ku soo baxan in lala shaqeeyo oobisan tala ogolaatagna wali nii jaro sheeganuun aqlagan ah waanol loo diidi kor waanol noo ogolaado kor una xoog muwadana ciidan muwadana ana biladkun bastoolada ma ku horreyd marka hobaan war sheegan waa sheeg shilada iyo kinan waliyoona miilan baa homa marka walanjar in laysku sheego fado hebel ahaan diide hebel ahaan gode hebel ahaan gadade walgada ma uma jiraan runtii ana midileegaan laga gada kora baraakada haddii aan laga gada koro laakiin walkalna oo gada una ma jara ana iyona hobaan gada laakiin aan kugada walba loo faday weliba ilaa dukumiyada siiyo una waltalee bayna noo ogolaanay laakiin wala kuganina qobsado madun iyo madaasay una waa inu kugaadin una nagoshan noo faday talabanay kuweele heelashiyaynayn ku ogolaateen wal una wadnoo baata haddii faylayn diida reerlankiin wala kuganin suulaa ima noo fadaayo waxaan la soconnaa dhowaan heshiis adis ababa dowladda iyo maamulkii ku-meel gaarka ee jubbo dhowaan looga dhawaaqay ay ku gaadheen in saddex gobol oo jubbooyinka iyo gado ah guddoomiye ku-meel gaara laba sano axmed midoobe loo dhiibay baydhabo waxaa loo fadhiyaa shir lix gobol mayna loogu sameynayo mudan madaxweyne sidee la isu qaabilisanaya ama la isu waafajinaya labadaas
annagu heshiiskaas adis ababa waa soo galnay wadaxaajood sanad socday ayaana kusoo dhammaaday meeshaas oo lagu galay waxa hadda dhismayoo dhanna waa nooc kastaba ha aadeen waa kumeel gaar ilaa dadka ay fursad u helaan hal qof iyo hal cod inay gaaraan maamul kastoo jiraahi waa kumeel gaar marka annagu maxaanku ihahdaa maamulkaasi waa shaqaynayaa dowladduna way soo ogolaatay baydhabo dadka inay isugu yimaadaan ay ku shiraan waan ogolnahay waanan barakaynay waanan tegaynaa waa kala qaybgelaynaa laakiin inta dhiman inay maamul u sameeyaan taladeennu waa sidaas waana kula talinay waana u sheegnay meeshii shale maamul u samaysmay way u samaysmay inta dhiman inaan u samayno kadibna maamuladaas aan issii waafajino waayo waxaana laga rabaahay dadku inay tashadaan isku yimaadaan xaqi ulehin waa dhiirigelinaynaa laakiin wixii dhiman in la qabtaan rabnaayo wixii lasoo samaysana in lagu mashquulo oo ama hala kala diro hala kala daadiyo la yidhaahdo aad muxuu ahay uma dhiirigelinayna waxaan dhiirigelinaynaa dalka dhammaaba maamulkii u wada dhiman yahaye inta dhiman aan ku mashquulno oo aan suubino